faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani redio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobada maanta aanin kugu hayana waxaa ugu waaweyn guddiga farsamada maamul dhisida galmudug oo goordhow ku dhawaaqay liiska xildhibaanada ahlusunna waljamaaca ehelada wadaadka mukhtaar robow cali abuumansuur oo dalbaday in xorriyadiisa la siiyo baaqna u diray madaxda qaranka qaar ka mid ah golaha wasiirada galmudug oo ka soo horjeestay war-saxaafadeedkii ka soo baxay madaxweynaha galmudug ee looga soo horjeeday arrimaha doorashooyinka galmudug qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka deegaanada galmudug oo cabasho ka muujiyey dhac ay sheegeen in lagu hayo kuraasta baarlamaanka galmudug saraakiil ka tirsana ciidanka ahlusunna wal-jamaaca oo sargaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ku eedeeyey inuu dhibaatooyinka wada deegaanada maamulka galmudug kenya oo sheegtay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dishay gobolka laamu ee dalkaasi hay-adda u n h c r oo laga eryay xerada qaxootiga alqaraj oo ay ku jiraan qaxootiga soomaaliyeed ee ugu badana dalka yemen iyo wiil soomaali ah oo aabihiis oo konton iyo toddoba sano jir ah ku dilay dalka jarmalka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan u diyaargarooba asigoo intaasi ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha koowaad janaayo sannada labada kun iyo labaatan warkii waxaa soo saaray halkaan inkaga akhrin doona anigoo cumar axmed ibraahim saxiife haatana warkii oo dhana guddiga farsamada maamul dhisida galmudug ayaa goordhow ku dhawaaqay liiska xildhibaanada ahlusunna wal-jamaaca ee ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee galmudug guddiga farsamada maamul dhisida dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta oo jimcaha waxa ay shaaciyeen liiska labaatanka xildhibaan ee ahlusunna wal-jamaaca laga siiyey baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug qoraal ka soo baxay guddigan ayaana lagu shaaciyey magacyada labaatanka xildhibaan islamarkaana lagu sheegay in guddiga uu aqbalaya soona dhoweynayo labaatanka xildhibaan ee ahlusunna soo gudbiyeen sidoo kale guddiga farsamada maamul dhisida dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay sheegeen in haatan la gudageli doono soo xilista tirada ka harsan baarlamaanka cusub ee galmudugga madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaana guddoomiyaha guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug cabdinaasir geelle cilmi ku wareejiyey liiska labaatanka xildhibaan ee al-sunna ku yeelanayso baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug galmudug mid ah galmudug ee biskooto baraaro ku biskoota hormarta ee aan rajaynayno laguna socon lahaa waddo wanaagsan ee sax ah ee midnimo muujinaysa walaaltinimo muujinaysa ee isu soo dhowaasho iyo is-aqbalid muujinaysa xildhibaanada sharafta leh oo kuwii ugu horreeyey oo la qabtay oo shuruudihii buuxiyey ah ee labaatanka iyakana u mahad celinayaa in ay noqdaan kuwii xilkooda u guta si wanaagsan oo waafaqsan ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu raadiga ka yahay wixii maalanba shareecada islaamka aan ku bannaanayna hadda qofna awalana ku boorinayna wixii sharciga islaamka ku bannaan oo sharciga islaamka uu raadi ka yahay oo ilaahay cabsidiisa ku dheehan tahay waa waxa aan ku hormari karna waay guddoomiyaha guddiga farsamada maamul dhisidda galmudug cabdinaasir geelle cilmi ayaana ku dhawaaqay liiska labaatankan xildhibaana
waxaan rabnaa inaan halkan maaragtay ka guddoono qabanana liiskii xildhibaanada ugu horreeyey ee maamul goboleedka galmudug kaas oo ah liiskii xildhibaanada horey looga soo heshiiyey ee dhex maray culimudiinka ahlusunna waljamaaca iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ah qoondadii loo qoondeeyey in ay ku yeeshaan baarlamaanka galmudug ee cusub ee la dhisayo muddada afartan sano ah ee soo socota kaasoo ahaa labaatan xildhibaan annagoo tixraacayna heshiisyadii hore loo galay oo ku astaysan nambaradoodii iyo sumadahoodii baa waraaqdan ay ku astaysan yihiin waxaan halkan ka sheegaynaa maanta aan haddaanahay guddigii maamul dhisidda iyo doorashooyinka galmudug in aan liiskaas aqbalnay liiskaas oo soo maray dhammaan shuruudihii la iska rabay ee ka mid noqoshada maamul goboleedka galmudug xildhibaanadiisa intaas markii laga tago waxaan rabaa inaan mahad ballaaran u jeediyo cid walba oo ka soo qayb qaadatay in aan maanta meeshaan joogno imaano in heshiis laga gaaro waxyaabihii khilaafaadkii jirjiray ee in muddaba soo ragaadinayay maamul goboleedka galmudug waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa qaybtii ay ka soo qaateen nabadeynta iyo maamul dhisidda iyo bulshaweynta galmudug abaalka iyo wanaagga ay ku leeyihiin culmadiinka ahlu sunna waljamaaca ayaan si gooni uga mahad celinaynaa waxaan kaloo mahad celinaynaa dhammaan bulshada reer galmudug qaybaheeda kala gedisan oo ay ugu horeeyaan odayaasha dhaqanku oo ayaguna qayb weyn ka soo qaatay aqbalayna in maaragtay arrintan ay ku dhammaato xal nabadgelyo oo ay ayagoo fiirinaya danta iyo maslaxadda ummadda reer galmudug waxaan mahad kale u jeedinaynaa dowladda federaalka soomaaliya oo ayaduna qayb muhiim ah oo libax ka soo qaadatay in ay maanta meesha aan marayna aan soo gaarno iyo dhammaan cid walba oo lug ku lahayd maaragtay insaan ay wuxu dhacaan waxaan rajaynaynaa hadduu alla idmo in aan hadda wixii ka dambeeya maadaama in muddo ahba aan usoo xayarnayn isku soo dhoweynta iyo wadaxaajoodka iyo in arrintan xal nabadeed lagu dhammeeyo waxaan hadda wixii ka dambeeya aan gudageli doonaa dhammaystirka inta noo dhiman iyo xulista xildhibaanada noo haray ee lixdan iyo sagaalka xildhibaan ah oo aan rajaynaynaa haddii alla idmo inaan sida ugu dhaqsiyada badan aan kusoo dhammaystirno waxaan uga cudardaaranaynaa bulshada weynta reer galmudug maaragtay daahidda iyo dibudhacyadii tirada badna aan ugu yimid annagoo aan u arkayni uun dabcan markasta inay tahay in maaragtay lasoo gaaro meesha aan maanta marayno ayaan uga mahad ayaan uga cudurdaaranaynaa aan rajaynaynaa inay maaragtay arrintaas ay naga cafiyaan waxaan rajaynaynaa haddii alla in inta dhimanna aan sida ugu dhaqsiyada badan aan usoo dhammaystirno ehelada wadaadka mukhtaar robow cali abuumansuur ayaa dalbaday in xorriyadiisa la siiyo waxa ayna baaq u direen madaxda dowladda federaalk soomaaliya sheekh mukhtaar robow cali abuumansuur oo u xihan dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddo ku dhowaad afar maalin ah ka sooman cuntada sida ay xaqiijiyeen eheladiisa iyo xubno ka agdhow cunto kasoomidda mukhtaar robow ayaana waxa ay sheegeen xubno ka tirsan xisbiga amni iyo cadaalad ee uu hogaamiye abu mansuur in uu dalbanayo in xabsiga laga sii daayo sidoo kale nunow maxamed oo ka mid ah ehelada sheekh mukhtaar robow ayaa waxa uu sheegay in muddo ku dhowaada afar maalin ah uu cuntada ka sooman yahay wadaadku nunow oo ka mid ah ehelada mukhtaar oo sidoo kale la weydiiyey halka uu ku xiran yahay sheekh mukhtaar robow ayaa sheegay inuu u xiran yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxauna sheegay in wixii dhibaato ah ee ku yimada asaga ay kula xisaabtami doonaan muddo saddex maalin eh, oo oo maanta eh, muddo saddex ay ku tahay sheekhu wuxuu ka soomay cuntadii mana garan karno sababaha cuntada uu u soomay oo dhabta ah marka waxaana soo gaaraysa arrintaasi maxay ahayd eh, foosho xun Eh, awalba sh- sheekhu wuxuu xirnaa u afduubnaa mm, farmaajo marka arrintaasaa jirta sheekha meeluu ku xiran yahay meel kale ma ogin laakiin xogta hoose aan helayno oo aasaas noo sheegayso inuu sheekha cuntada ka soomay muddo saddex maalin gudahooda anaga warka wuxuu nagu soo gaaray oo keliya in sheekh cuntada uu ka soomay saddex maalin ka sooman yahay marka cid rabta in ay habsi kusii jirtana ma u malaynaa adduunka inay jirto waaqaan jeedinayno waxay tahay haddii oo sheekhaas uu habsigaas ku dhinto farmaajo aan kula xisaabtami doono haddaan nahay ehelada sheekha xubno ka tirsan villa soomaaliya ayaana beeniyey in wadaadku uu cuntada ka soomay inkastoo aanan si rasmi ah loo xaqiijin karin sababta uu cuntada uga soomay haddana waxaa la rumaysan yahay inay salka ku hayso fashil ku yimid iskudaya lagu doonayay in lagu sii daayo oo ay wadeen musharaxiintii isbedel doonka ahaa ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo xubno ka tirsan urur goboleedka igaad oo ku sugan magaalada caasimada ee muqdisho musharaxiinta isbedeldoonka ahaa ee u tanaasulay mukhtaar robow wakhtigii doorashada koonfur galbeed ayaa u tegay gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaana loo diiday in ay la kulmaan robow sida ay sheegeen xubno ka tirsan xisbiga robow xubnaha igaada ka socday ayaa ballan qaaday in ay bixin doonaan dhammaan diyada dadkii lagu laayay magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wakhtigii lasoo xirayay robow waxaana madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan lafta garina si horudhaca loogu wareejiyey diyada ilaa afar qof oo ka mid ah dadkii lagu laayay magaalada baydhabo balse arrintan ayaa waxaa ka hor yimid beesha robow musharaxiinta isbedeldoonka jubbaland iyo xisbiga amni iyo cadaalad oo doonayay in la soo daayo marka hore robow kadibna si wadajir ah looga shaqeeyo bixinta diyada dadkii ku dhintay banaanbaxyadii ka dhacay magaalada baydhabo ee looga soo horjeeday xarigga wadaadka mukhtaar robow cali abuumansuur dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku adkaysatay inaan la sii daynin mukhtaar robow balse ay xubnaha igaada kala shaqaynayso bixinta diyada dadkii la laayay taasi oo keentay inuu cuntada ka soomo muddo sida ay xaqiijiyaan qaar ka mid ah eheladiisa qaar ka mid ah golaha wasiirada galmudug ayaa ka soo horjeestay war-saxaafadeedkii ka soo baxay madaxweynaha galmudug kaas oo looga soo horjeeday arrimaha doorashooyinka galmudug ee ka socda magaalada dhuusamareeb xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinay
madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo shalay dib ugu laabtay magaalada galkacyo ee gobolka mudug ee galmudug ayaa kasoo horjeestay howlaha dhisida galmudug oo dowladda federaalk soomaaliya hadda ay ka dhisayso magaalada dhuusamareeb ee galmudug taasoo hadda shaqeyd ag wada wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in aan loo dhammayn dhisitaanka galmudug loo dhan yahay oo kaga maqan yihiin qaar ka mid ah saamilada siyaasiyeed ee lugta ku leeya arrimaha siyaasadda soomaaliya si gaara arrimaha doorashooyinka galmudug oo hadda ka socota magaalada dhuusamareeb ee galmudug warqadda ka soo baxda xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale gelle xaaf ee looga soo horjeestay arrimaha doorashooyinka galmudug dowladda federaalk soomaaliya hadda ay ka wado magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa waxaa xoga hoose aan helin ay sheegayaan in isku khilaafeen madaxda galmudug qaar ka mid a gulihiisa wasiirada madaxweyne axmed ducaale gelle xaaf ayaa kasoo horjeesta warqadda axmed ducaale gelle xaaf oo xala kasoo saaray arrimaha doorashooyinka galmudug wasiirka biyaha tamarta galmudug axmed shareef lagli waa isku dhowaayeen madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelexaaf ayaa ku kala tegay go-aanka madaxweyne axmed ducaale geelexaaf ugaga soo horjeestay howlaha doorashada galmudug oo hadda dowladda federaalk soomaaliya ka wado magaalada dhuusamareeb ee galmudug wasiir axmed shareef lagli ayaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelexaaf ka haray safarkii madaxweynaha galmudug shal uu ku tagay magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug taasoo ka dhigeen in isfaamwaagooda uu gaaray heer sare walow wasiirka biyaha ee tamarta galmudug oo aan la xiriiray uu ka gaabsaday inuu ka xigay sida uu madaxweyne axmed ducalle gelle xaaf uu wax u wado qaar ka mid a golaha wasiirada galmudug oo qayb ku yahay wasiirka tamarta biyaha galmudug ayaa maanta la filayaa inay gaaraan magaalada dhuusamareeb ee galmudug kuwaasoo kasoo horjeeday war-saxaafeedka madaxweyne axmed ducalle gelle xaaf uu kasoo saaray arrimaha doorashooyinka galmudug madaxweyne axmed ducalle gelle xaaf ayaa durba magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug ka bilaabay kulamo laga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya uu sheegay in kulamadaas intooda badan looga ararsan doonaa arrimaha dhisida galmudug badqabta oo laga dhiso qaybo ka mid a deegaanada galmudug ilaa lagu kalsoonaan karo ka suga magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug ayaa la sheegay in madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf uu isku yeeray dhammaan saamilada siyaasiyeed si kulamo looga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya looga bilaabo magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug iyo ka tashiga maamul badqaaba oo dowladda federaalk soomaaliya aysan ku lug lahayn looga dhisi lahaa magaalada gaalkacyo ee dhanka galmudug qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada galmudug ayaa xilligan cabasho xoogana ka muujinaya dhac ay sheegeen in lagu hayo kuraasta baarlamaanka galmudug cabdulaahi warsamo roble ayaa warkan ka soo diray dhuusamare cabashooyin xoog leh ayaa ka imaanaya qaybo ka mid a odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada dhuusamareeb kuwaasi oo diidan qaabka guddiga doorashooyinka galmudug oo u wajahayo howsha soo xulista baarlamaanka cusub ee galmudug kulankan oo ay isugu yimaadeen qaar ka mid a waxgaradka ka yimid degmada caabuduaq ayay kaga hadleen xadgudub ay sheegeen in lagu hayo beeshooda iyagoo tilmaamay in la xareeyey saxiixa aan iyaga matelin taasina ay muujinayso sida loo duudsiinayo kuraasta ay ku leeyihiin baarlamaanka cusub ee galmudug oo ay sheegeen in sidan oo kale loo duudsiiyey xaqooda sanadii dhismihii galmudug dhowr jeer ayay sheegeen in arintan ay kala hadleen guddiga doorashooyinka iyo wasaaradda arrimaha gudaha balse aan weli laga jawaabin codsigooda waxaanu cabasho ka jeedinaynaa annagoo hawraarsamo ah waxaan cabasho ka jeedinaynaa saxiixaha jaamac shire ayaanu cabasho ka jeedinaynaa waxaa weeye aad iyo aad iyo aad buu noo dulmay waxaa weeye wuxuu nagu dulmay degmadii wuxuu nagu dulmay gobolkii wuxuu nagu dulmay cadaado shirkii cartuu nagu dulmay waxa weeye waxaanu ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha wasiir samriye oo wasiirka arrimaha gudaha ah ee guddiga doorashooyinka waxaanu ka codsanaynaa inuu xaquuqdayada ay nooga qaadaan xaquuq baan ku leenahay waxaan ku leenahay xaquuq baan ku leenahay xaquuq baan ku leenahay afbarwaaxood wixii loo qaybs lagu qaybsaday xaquuqdoodii baanu ka doonaynaa xildhibaanka maanta ah oo labada xildhibaan oo haya mid annaga iska leh midkaas inuu nooga qaadaan oo naga siiyaan baanu ka codsanaynaa dowladda federaalka ah waxaan rabnaa xildhibaanada qaranka oo macnaha beeshaan ka tirsan aan wax la leenahay arrintaas inay fiiro gaar u yeeshaan arrintaas mataqaanaa inay ayaga dadka madaxdooda yahay inay mataqaanaa fiiriyaan inay hadalsiiyaan annagii ciddii wax naga dhaxayso oo ayagu ay mataqaana mas-uuliyaddeeda yihiin waxaan doonaynaa arrintaa marka in annaga nagala hadlo oo aan la gudbin oo arrinkaas uusan mataqaanaa nala ku tunsiinin dulankaasuna mid soo jireena weeye aan sheeganayna mid hadda ama dhow maahan sidaa laaligeed waxaan codsanaynaa xildhibaanada waxaan si gaar uga codsanaynaa iyo dowladda federaalka ah iyo steedka galmudug dhammaantood arrintaas inta macnaha wax ka qaban kadhaa inay macnaha soo farageliso oo arinkanagaas aan la yaraysan oo arrinkanagaas mataqaanaa aan meel lagu tuurin oo arrinkanagaas aan soo gudbinayna aan dhagaha laga furaysan oo waxaan rabnaa si wanaagsan oo cadaalad leh loo qaabilo dulamkaas cad waxa nagu hayeyna waxaa weeye saxiixaha u fadhiyey tobanka xarig ee bah ogaadeen jaamac shire ninka la yidhaahdo baa intaasna na dulminayay halkan annagoo hawraarsamo ammaan reera waxaan ka caddaynaynaa inaan weligeedna dulmanayn haddeerna aan dulmannahay waxaan rabnaa oon hadalka ku soo gaabinhayaa annagoo ah beesha hawraarsane anagoo cabdi maxamed biixi waxaan codsanaynaa xildhibaanada maanta lagu tartamahayo mid annagaa iskale markii la qaadahayo nabad iyo nolol iyo yaa qatan markii la yidhaahdo labadaba annagaa laakiin laba ma helinee mid annagaa iska leh waxaan rabnaa inaan ku helno madaxda dowladda federaalka ah ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo samriye oo ka jooga raggii madaxda dhuusamareeb inaan ku helno falligooda iyo madaxoodaan ka codsanayna cabashada ugu badan ee beelaha ayaa la xiriirta saxiixayaasha xaraysan oo qaarkood muran uu ka jiro iyadoo weli aysan fulin ballanqaadkii guddiga doorashooyinka galmudug ee ahaa inay ku dhawaaqi doonaan go-aanka gaaridda arrinta xalka odayaasha dhaqanka saraakiil ka tirsan ciidanka ahlusunna waljamiica oo ku sugan magaalada gurceel ee gobolkani galgaduud ayaa waxa ay sarkaal ka tirsan ciidanka nabadsugidda sirdoonka qaranka soomaaliya ku eedeeyaan in dhibaatooyin amniga liddi ku ah uu ka wada deegaanada maamulka galmudug cusmaan cali huday oo ah sargaal ka tirsanah ciidanka ahlusunna wal jameeca ee ka howlgala deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan magaalada guriceel ee gobolkani galgaduud ayaa eedeyn oo u jeediyey saraakiil ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed kuwaasi oo ku eedeeyey inay dhibaato ku hayaan saraakiisha la qarameeyey ee ka tirsanaa ciidanka ahlusunna wal jameeca taliyo cusmaan ayaana sheegay in saraakiishan ay ka dambeeyeen dagaalo dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay deegaanada maamulka galmudug waxa uuna sheegay in iyakoo adeegsanaya awood dowladeeda ay dhibaatooyin fara badan ka geysteen deegaanada maamulka galmudug waxaa jira xilligii dowladdii xasan sheikh in deegaankan galmudug dagaal ka dhacay waxaa jira saraakiil hogaaminaysay dagaalkaas dagaalkaasna waxaa ku dhintay dad badan oo boqolaal gaaraya dowladda federaalka soomaaliya ee hadda jirta oy hogaaminayaan madaxweynaha mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali khayr si qurux badan ayaa deegaanka loogu soo dhoweeyey soo dhoweyntii dowladdaas ayay noogu soo dhex dhuunteen saraakiishii ka geysatay deegaanka dhibka markay noogu soo dhex dhuunteen kabacdina waxaa dhacday in ay beegsadaan ayagoo awooddii dowladda iyo qaranka soomaaliyeed adeegsanaya inay beegsadaan saraakiishii soo dhoweyday dowladda inay ku weeraraan saldhigyada waxaa hogaaminaya sirgaal la yidhaahdo xerow waxba qarimayno xilligaas saraakiishii deegaanka dagaalamaysay oo dhibaatada geysatuu ka mid ahaa haddana waxaa fidnada wada isaga waaye dhibaatada hadda jirtana dadku dhex jira dowladda oo fashil ugala jeeda dowladda iyo dhibaata inay deegaanka ka dhacdo ayaa jiroon ognahay ugu dambeyntii sargaalkan ayaa sheegay in shaqaqo ka dhacday dhammaadkii sanadkii labadii kun toban iyo sagaalkii degmada matabaan ee gobolka hiiraan uu ku dhintay sargaal ka tirsanaa ciidanka ahlusunna wal jameeca waxauna dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay in ay soo farageliso arrintan islamarkaana ay wax ka qabato dhibaatooyinka uu sheegay in ay geystaan saraakiil ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya
waxaan leenahay inay barnaamijkaas wax ka qabato ayaan rabnaa madaxda u sareyda ra-iisul wasaare xasan cali khayre hadda wuxuu joogaa caasimaduu ku sugan yahay waxaan leenahay barnaamijkaas wax ka qabo sababtay tahay haddii ay wax ka dhacaan oy dhibaata ka imaato la dhihi maayo saraakiishii uu xeray hogaaminayay xerow uu hogaaminayaa geysatay la dhihi maayo waxaa laleeyahay dowladda federaalka soomaaliya aa geysatay waxaan u sheegaynaa marka waxaas dhibaatada jirto shacabkuna inay ogaadaan meesha aqabatu ka jirto dowladduna ay ogaato waxaan leenahay barnaamijkaas dowladda dhibaato ayay geysteen badan xilliga hadda dowladdan aan soo dhaweynay waxay naga dileen sargaal bashiir cali bedel la yidhaahdo waxay geysteen dhaawac ay geysteen waxaan leenahay oo aan dowladda federaalka u baaqaynaa barnaamijkaas inay soo faragelido saraakiisha danaha qaaska lah oo aan ognahay inay wax hore dabanayaan oo dowladdii hore ee deegaankan markii hore maamuli jirtay ee xasan sheekh raggii la soo shaqaynaya inay yihiin aan ognahay raggii deegaanka dhibaatada ka geystay inay yihiin aan dowladduna aysan ogeyn shaqo ay u tirsatay waxaan leenahay haddaysan naga qabanin dowladdu wixii ka yimaado wax ayaga maaragtay dowladda dib ugu laabanaya waayo dowladda kenya ayaa sheegtay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku dishay gobolka laamu ee dalkaasi ciidamada difaaca waddanka kenya ee k d f ah ayaa sheegaya in ay dileen afar ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena ay qabteen kuwo kale oo nool howlgalkan oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka laamu kaasi oo shalay kooxo hubaysan ay weerareen gaari bas ahaa oo ku sii jeeday ismaamulka laamu taliyaha ciidanka booliska gobolka laamu ayaa sheegay in howlgalkan uu daba socday weerar shalay gelinkii dambe ka dhacay laamu oo lagu dilay saddex qof oo shacab ah koox ka tirsan al-shabaab ayaana weeraray bas ka baxay magaalada bombaasa kuna sii jeeday laamu halkaasi oo ay ku dileen saddex qof oo rayid ah ciidamada kenya ayaana sheegay in howlgalkan uu ahaa argudashada weerarkii baska islamarkaana lagu guulaystay sida ay hadalka u dhigeen dagaalamayaasha al-shabaab oo sheegtay mas-uuliyadda weerarkii shalay ka dhacay laamu kama hadlin sheegashada kenya ee ah in ay dilaan xubno ka tirsana ururka al-shabaab al-shabaab ayaa kordhiyey weerarada ay ka fulinayaan gudaha wadanka kenya waxaana dowladda kenya ay sheegtay inay u diyaarsan tahay ka hortegidda weerarada uga imaanaya dagaalamayaasha al-shabaab hay-adda u n h c r ayaa laga eryaya xerada alqaraj oo ay ku jiraan qaxootiga soomaaliyeed ee ugu badan dalka yemen bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa faahfaahinaya xerada qaxootiga alqarasi ku taalla koonfurta dalka yemen islamarkaana ay ku nool yihiin qaxooti soomaali ah oo fara badan ayaa laga eryay hay-adihii samafalka ee taageerada siinayay qaxootiga oo ay ugu weyn tahay hay-adda u n h c r sababaha looga eryay hay-adda ayaa waxaa lagu sheegay inuu khilaaf oo kala dhex galay madaxda hay-adda iyo dadka deegaanka u dhashay dalka yemen taas oo sababtay in hay-adda lagu amray in ay si degdeg ah ugu baxaan xeradaasi khilaafka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo in inta badan hay-adaha kale ee hoostaga hay-adda u n h c r ay ka shaqaynayeen macalimiin iyo askar u dhashay dalka yemen balse ay hay-addaas eryeen taas oo ay ka caroodeen dadka yemeniinta ee ku nool halkaasi hay-adda u n h c r ayaa dhammaan waxa ay joojisay raashiinkii biyihii waxbarashadii iyo waxyaabihii kale ee ay sii jirtay qaxootiga ku nool halkaasi islamarkaana haatan soomaali fara badan ay soo wajahday xaalad adag oo dhanka nolosha ah maalmaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada cadan ee dalka yemen ay shir ku yeeshaan madaxda hay-adda u n h c r iyo hay-adaha kale iyo kuwa horboodaya dadka yemeniyiinta ah si xal loogu gaaro khilaafka labada dhinac hay-adaha qaarkood ayaa lagu eedeeyaa in mararka qaar ay sameeyaan waxyaabo been abuur ah oo ku saabsan siismada dadka ay caawinayaan iyadoo baaritaano kala duwan oo la sameeyey qaarkood la ogaaday in ay been ka sheegaan waxuqabashada dadka mahadsaned bashiir guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka duuraad kala socoteen raadiyo cadaado warkaan warka xiga duhur wanaagsan